warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
degmada baraawe maanta waxaa jananka maxaan ku dhahay ciidamada amsom sector one general sam kafun kafun kafunga iyo saraakiil kale oo u n iyo unsom intaasoo dhan oo isa jiraan waxay soo gaarsiiyeen qalab caafimaad iyo maxaan ku rahdaa iyo qalab kale maxaan ku rahda isugu jira runtii sida motoorka weyn oo isbitaalka shidi doona ilaa iyo magaalada qayb qeybaha ugu muhiimsan iyo maxaan ku rahdaa marakaneecada oo maxaan ku rahdaa runtii oo oo dhowr kun ah runtii iyo qalab kale ayuu jananka soo gaarsiiyey amsom runtii aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa janankan maxaan ku rahdaa ciidanka gobolka shabeellaas xukuma janaal sam kafuma isagoo maxaan ku rahdaa runtii dadaal weyn u galay maadaama heedihii kale la socday sida maxaan ku rahdaa heedaha u n k iyo heedahan maxaan ku rahdaa ayaga lasoo unsoomta ay ballan qaadeen macnaha inay ayagana maxaan si deg dega maxaan ku rahdaa degmada baraawe horumarkeeda ugu qeyb qaadan doonaan oo oo inay keeni doonaan macnaha wixii bulshada ay u baahan yihiin dhinaca kale waxay ballan qaadeen heedaha in elaboorka iyo dekada iyo iyo xafiisyada maxaan ku rahdaa in la dhisi doono sida ugu dhaqsiga bilaha soo socda in la bilaabi doono
waa gartay marka agabkaasi ma shacabkii deegaanka ayaa la siiyey mise maamulka mise xarun caafimaad oo dadka ka dhexaysa
waa isbitaalka weyn oo degmada bara waa lagu wareejiyey waxaa lagu wareejiyey odayaasha dhaqanka maamulka degmada oo guddoomiyaha degmada uu weeyahay anigoo barasaabkii gobolka ah dhammaan ayadoo ay googjoog ka ahayeen macnaha wasiir kamid a wasiirka koonfur galbeed soomaaliya ka dowladda koonfur galbeed soomaaliya ka socda wasiirka dekedaha uu ka socday runtii saraakiisha ciidamada booliiska nabad sugidda xooga dalka intaas ayadoo loo wada loo wada la wada jira ayaa maxaan ku rahdaa anigii iyo guddoomiyaha degmada baraawe ayaa nagula wareejiyey qalabkii maxaan ku rahdaa hadda maanta xafladii wakti yar ka hor ay dhamaatay oo ka dhacday runtii isbitaalka degmada baraawe waa gartay cabasho xagga caafimaadka ayaa dhowaanahanba ka soo yeereysay cisbitaalka degmada qoryooley laftiisa isaga bal haddaad ka waranto maxaad waraha u haysaan
isbitaalka degmada qoryooley runtii cabasho waa jirtaa mushkila waxay mushkilada waxaa waaye anjowyadan soomaalida wixii loo soo dhiiba si qaable uma soo gaarsiinan deegaanada marka ayagii oo hay-adaha caalamka wakiilka oo bartner laah ayaa haddana maxaan ku rahda shaqooyinkii iyo wixii maxaan ku rahdaa isdabamartays ayaa jira arrintaasi baaritaan baan ku haynaa wixii koleto jawaaba kasoo saari doonaa heedii ama n g o ay ku caddaatana waa ka cirinayna gobolka insha allah sidii hore maaha
marka ma cadaymo baad haysaan oo ku aadan wax isdabamarinta mise tuhun ayaa jira
tuhun baa jira mar alle markii go-aan la gaaro ayaa la dhihi karaa go-aanka saas iyo saas laakiin ilaa hadda go-aan rasmi ma gaarin laakiin tuhun ayaa jira hadda tuhun ballaaran baa jira
oo haddii aad wax ka taabato maxaa ka mid ah
waxaa kamid a maxaan ku irahdaa hay-addii waxay qandaraas kasoo qaadanaysaa hay-ado kale ama n g o gii so kuwa ama hay-addii waxaa wakiilka ahaanay hay-adaha caalamka soomaalida wakiil badanaaba ka eh soomaalida wakiilka maxaan ku irahdaa wixii loo soo dhiibay hantidii ama qalabkii ama daawadii sida loogu talagalay ama loogu soo dhiibay uma soo gaarsiiyaan saa laleeyahay marka maxaan ku irahdaa isdabamartays iyo maxaan ku irahdaa iyo lugjiidis iyo iyo maxaan ku irahdaa sandarersi wax badan baa jira adugu hadda ma jecli inaan ka hor dhaco laakiin baaritaan baan haynaa wixii kasoo baxana waa soo sheegi doonaa he- hay-adahaas hadday ku caddaadaanna waxaan wa tallaabo waafian ka qaadan doonaa insha allah
waa gartay guddoomiye haddii aan ku weydiiyo waxaa guddoomiye ku-xigeenka degmada buura kaba uu leeyahay dhibaato badan ayaa ka jirta deegaanada u dhexeeya shabeellaha hoose iyo gobolka baay oo xagga amniga ah idinka arrimahaas wax ma ka ogtihiin
waa ka ognahay oo isbaarooyin balqan ayaa jira oo buura kaba ilaa iyo shabeellada hoose dhulkan leegi iyo aqbari weyne ilaa iyo afgooy aad ka timaadid ilaa iyo xamar laga soo galo marka dhibka waa jira ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed runtii ayaa ugu badan maxaan ku raha isbaarooyinka intay u yaalaan beele maleeshiyaad beeleedna way ku daydeen waxaasi cabashadaasi kolita waxaan jeclahay insha allah maalmaha soo socda inaan madaxda qaranka iyo kuwa madaxda koonfur galbeed soomaaliya inaan gudbiyo marka kolita waa u gudbeeyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya xaflad oo shir jirayd oon ku wada qabanay degmada afgooye shalayto oon markaasi soo gaaray oo anigoo anigoo ka yimid qoryooli ilaa shalambood runtii waan u sheegay haddii isbaarinkaas wax laga qaban waayo gobolka iyo dadkiiba inay ka hayaamaan bay u dhow yihiin sababtoo nin darees ciidamada xiran oo haddana isteelkii dawladda ku qaadanayo isbaaro oo iyagoo maxaan ku rahdaa yacni waa waxayba noqotayba ganacsi ay noqotay meeqaa isbaara kuu shaqaysa saraakiishiin ay ku kaftamaan marka waxaasi waxaan jeclanaha insha allahu tacaala tallaabo deg degan ka qaadan doonaa shacabkii qax bay ku dhow yihiin maanta baraawana jananka amisom laftigiisa markii qalabku wareejinayay iyo saraakiishii la socotay iyo wafdigiisa jananka waa sheegay wuxuu yidhi min amberesa ilaa iyo muqdisho laba boqoloo isbaar wax ku dhow shabeelle hoose dhex taallaa uu yidhi marka isagoo la hadlayay saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaalida ayuu yidhi war shacabka saan ha loo dhaamo meel walba kaayilo way ka jirtaa marka insha allahu tacaala tallaaba laga qaadi doonaa marka magaalada baraawana kulito maxaan ku yidhahdaa maanta arrintaasi waa laisku soo qaaday koleyta un fulinteedii un waxaan jecelnahay madaxda qaranka ciidamada hadda ciidamo oo dowlad goboleed koonfur galbeed ma hoos imaadaan badanaaba ciidamadu waxay hoos imaadaan hadda dowladda federaalka dee waxaan rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaliya professor xasan sheekh maxmuud ciidamada maxaan ku xooga dalka soomaaliyeed haddii isbaaro loo soo diray in naloo sheego ama haddii shaqaka loo soo diray oo shacabka inay kaalmeeyaan ciidanka waxaa looga tahay shacabka inay difaacaan laakiin shacabkii inay hadda dhibaateeyaan haddii loo soo dirayna hade maxaan ku madaxweynaha kuleyta uma soo dirino way ogaayo shaqada loo soo diray ayagaa dhinac mara ayaga saraakiishooda tallaabo in laga qaadaan rabnaa madaxweynaha inuu tallaabo ka qaado insha allah
haddaan ugu dambeyn ku weydiiyo guddoomiye waxaad la socotaa amniga gobolka wax badan baa laga qabtay dhul badan oo shabaab ay joogeen ayaa ciidanku la wareegeen sidaasoo ay tahay weli nabadgelyadii sidii loo baahnaa ma aha xaggee wax ka qaldan yihiin bay kula tahay
waxay horta dhowr shay baa kala qaldan ismaamul goboleedkii iyo dowladda federaalka wax u kala cad ma jiraan oo sharciga u kala qoran ciidankii bolis hadday iyo mas-uuliyda military hadday yihiin ilaa da amar laguma siinin ama degreeto laguma soo saarin inay hoos tagaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya maxaan ku yidhahdaa haddana ciidankii laftigooda maxaan ku yidhahdaa waa yacni dad halli ku taagan ay u egyihiin ayaga laftigooda maadaama waajibaadka aan lasoo siinin waa ciidan maxaan ku rahdaa iyaga shakiga qaba shakiga qabaan in amee un ciidamadan oo baydhabo lagu tababarayo koonfur galbeed inta la keeno maxaan ku rahdaa liidin xaaqa habimidow ka baxa lidiin yacni shakiyaal waa wada sheekaysanaa saraakiishii iyo ciidamadii waa ku dhex jiraa mar walba dadka waanay qofka ugu dhawaanahay oo maxaan ku rahdaa ciidamadii xooga waxaad moodaaba niijab inay jirto marka waxaan rajeyneynaa insha allah hadda taliyaha qeybta maxaan ku rahdaa iyo baanduulihiisa waa cusub yihiin taliyaha qeybtii hore waa la bedelay waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala in ciidanka niyadda loo dhiso in ciidanka akhlaaqya akhlaaqiyaadka laga dhiso in asluubta laga dhiso shaqada laga dhiso wanaagga laga dhiso wadan jaceylka iyo shacab jaceylka maxaan ku raayay in laga dhiso marka ciidan macnaha waxaan filayaa waxyaalo badan oo aan rabin idaacad inaan ka sheego ayaa jira laakiin ciday qusaysaan la hortegi doonaa insha allah